alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray waxyaalihii diyada iyo magta waajibin jiray qaala almualifu raximah llahu tacaala wuxu uhi wain xafara bi'ran hadduu ceel ka qodo fii milkihi milkigiisa iyo meeluu leeyahay ow ama fii ariiqin ariiq ayuu ka qoday dariiqaasoo malakahu uu milkiyey meel bimacnaa wadaaho u milkiyey ayuu ka qoday waana ow fii ariiqin malakahu waa markaa waa ziyaada ee waxa weeyaanu wain xafara biiran fii milkihi wastadcaa insaanan qof ayuu markaa u yeedhay fa waqaca fiihaa waa ku dhacayo fa halaka waa ku halaagsamay bal waadegee fa in kaanata daahiratan hadday tahay mid muuqata lam yadman ma mag dhabayo ee wain kaana muqata'atan hadday tahay mid la qariyey oo la daboolay fa fiihi qowlaani masalada laba qowl ayaa ku sugan wain kaana fii daarihi kalbun caquurun hadduu daartiisa ku jiro ay dadcuna oo fastadcaa insaanan qofuu u yeedho facaqarahu qofkii dabeetana u qaniinu dhaawaco fa cala alqowlayni masaladana labadii qowl ama calaa qowlayni laba qowl ayaa masaladaana ku jira waxau sheekhu leeyahay hadduu qofku bi'ran fii milkii ka qodo ceel buu meeluu leeyahay oo dhulkiisii uu milkisanaaya ayuu ka qoday markaasaa wuxuu u yeedhay qof buu u yeedhu yihi hebelow ii kaalay deedna fa waqaca fiihaa qofkii u yeedhay baa ceelkii ku dhacay fa halaka markaasuu ku halaagsamoo qofkii halkii ayuu ku dhintay waxay leeyihin waxaa la eegayaa haddii ceelkani yahay ceel muuqda ama godkani hadduu yahay god muuqda oo la arkayo kan soo galayna yahay mid wax arkaya lam yadman ma mag dhabayo dee idan horta gabaadfal ma samaynin oo qofkan dee wax qarsoonna uguma yeedhin oo mushkiladna uma qarinin ee qofkani isaga ayaa dee iska eegi waayey oo maharakadan isagu cagihiisa ku soo doontay oo ku dhacay markaa muuqashadeeduna waa inuu kan markaa soo galay mid wax arkiga yahay maalina ay tahay meel mugdiyana kuma jiro ama waa habeene laakiin waa calaamadiyo waa muuqdaa ama waxay ahaatay mid daboolan kan soo galayna ma oga wax ahar iyo wax ka muuqanayaana ma jiro ama kan soo galay baa indhala fa fiihi qowlaani masalada laba qowl baa ku suganoo mid waxa uu leeyahay waxba laguma laha qofkan ikhtiyaarkiisuu ku soo galay meeshan inuu ka qotaana mubaax bay ahayd midna wuxuu leeyahay waa lagu yeelanayaayo curfan wuxuu noqonayaa markaa iljaa iyo qofkani markaa inuu meeshan qofkan geliyey ayuu noqonayaa haddii daartiisa uu ku jiro kalmun caquur ay wax cunaa ayaa ku jira deetana fastadcaa insaanan qof buu yeedho hebelo wii kaalay buuhi facaqarahu dabeetana aygii baa dhaawacado wax yeeleeyey fa cala alqowlayni labadii qowl ee masaladan hore ku jiray ayuunbaa tana ku jiray ama fa calaa qowlayni masalada laba qowl ayaa ku jira oo mid wuxuu leeyahay damaan ma waajibayo oo wax damaan ahoo lagaga yeelanayaa ma jiro midna wuxuu leeyahay waa lagu yeelanayaa labadan masale baa khilaaf buu markaa sheekhu geliyey masaladan markuu ceel laga qoday milkigiisa iyo masaladan marka uu gurigiisa iyo milkigiisaba aygu joogo imaamu nawowi ayaa tasixu tanbiih ku qabto wuxuu leeyahy wa annahu idaa xafaraha fii milkihi fadacaa insaanan hadduu ceel ka qoda milkigiisa oo qof u yeedho faalika faalaka biha wahiya muqataatun qofuu ku halaagsamaa iyadoo daboolan ow kaana fiiha kalbun caquura ama ay wax cunaa ayaa ku jira fa atlafa markaasuu wax dilay wajabat diya diyadii waa waajibaysaa waa lagu yeelanayaa mana dhexdii ahayd baabanoo ruux dumar ahoo nin intuu markaa dee gabadh saasoo kale guriga uga shaqaynaysay ay meeshii u joogay cunay ayaanu markaa ku xaqrin wa in cafara biiran fii milkii hadduu ka qodo wastadcaa insaanan kani wuxuu sii raacinayaa ow fii ariiqin malaku ama dee meel waddo ahaydo masalan dee wadanimadii gurtuu milkeeyba wastadcaa insaanan qof ayuu yeedho fawaqacafiya qofkii waa ku dhacay fahalaka waa ku halaagsamay bal waad iga fa in kan daahiratan hadday tahay mid muuqato oo qofka soo gelaya u muuqda ceelkaasi lam yadman ma magdhabayo wain kaanad muqata'atan haddii ay tahay mid la dabolan fa fii qowlaani baa ku sugan wain kaana fii daarihi kelbun caquur hadduu ku sugan yahay fastadcaa insaanan u yeedho facaqarahu dabeetana uu dhaawaco ama boqnogooyo facalaa qowlayn ama facala qowlayn labadii qowl baa masaladana ku sugan wa in amara suldaanu rajulan nin hadduu faro an yazira ilaa biirin ceel inuu ku dhaadhaco ow yascada ilaa nakhlin ama geed timireed inuu kalo limaslaxati lmuslimiina fa waqaca dabeedna waa ka soo dhacay famaata waan intay wajaba damaanuhu ayaa waajibaya ee wayna marow bacduraciyati haddii ay faraan oo famaatu ninta lam yajib damaanuhu damaankiisu ma waajibayo waxau sheekhu leeyahay suldaankii islaamka waxaa laga wadaa qofka madaxda ah ee ummadda ugu sarreeya waa qof kastoo madax ahoo mas-uul ahoo dadkii uu xukumayo in wax faraya weeye ayaa soo gelaya islaamku hadduu rajulan faro inuu ceel ku dhaadha wuxuuhi ceelkan gal oo markaa dee inuu ka soo dhaamiyo dad markaa maslaxada uga soo dhaamiyaa buu doonayaa ama wuxuu dhi nakhiishan iyo geedan koroo yacni timirtaa ka soo goosi masaakiinta markaa inugu qaybino waa limaslaxati lmuslimiin wuxuu ceelkan u geliyey iyo wuxuu nakhiishan u geliyo fawaqaca dabeetana waa dhacay qofkii oo dee ceelkiibuu ku dhacay ama geedkiibuu ka soo dhacay fa maata dabeetana waa dhintay wajaba damaanuhu damaankiisaa waajibahoo li'annahu kan la amrayay dee kan inuu adeeca ayaa markaa sunnahayd mar hadduu sameeyo halaagna ka dhashay dee wuu magdhabayaa sida igraah oo kale ayay noqonaysaa hadduuse wayna marow bacdu raaciya racyada iyo bulshadii iyo dadweynihii qaar ka mida waa faray war ceelkan galoo inooga soo dhaami ama geedkan fuulo wax inooga soo goo fawaqaca dabeetana waa dhacay famaata waartay lam yajib damaanuhu damaankiisu ku waajibi maayo adaa u diray ee iska dulqaad la odhan maayo le'annu kan inuu adeeca waajib iyo sunnaba midna maaha isagoo amar la'aan markaa geedkaa ku koray ama ceelkaa ugu dhaadhacay ayuu la mid yahay waana masaa'ilka markaas culimmada qofku shaqo uu qabanayay haddii uu markaa ama bilaash ha ku qabanayo ama mushqaayad ha ku qabanayo haddii markaa shaqo uu qabanayo uu ku dhaawacmo qofkuna qof qaangaadhoo caqlilow yahay wax khataroo loo qariyeyna aanay jirin wuxuu ku yeelanaya qofkii markaa dirsaday ma jirto wain banaaha hadduu dhiso wain amara suldaan raja hadduu fara an yazila ilaa biirin ow yascada inuu koro ilaa nakhlin limaslaxati lmuslimiina fawaqaca famaata wajaba damaanuhu ee wain amarow bacdu raciya haddii ay faraan ninka inuu markaa ceelaa ku dhadhaca ama bahashaa koro fawaqaca dabeedna uu dhaco famaata u dhinta lam yajib damaanuhu wain banaaha xaydan gidaar hadduu dhista fii milkihi famaala waa isha ila ariiqi falam yanqudhu ma burinin ma burburinin xataa waqaca calaa insaan ilaa uu ku dhacay faqatalahu waa diilay lam yadman calaa daahiriilmadhabi haddaan qabanno ma damaanayo qiila waxaa leey yadmanu waa damaanayaana waa laydu ee wain wadaca jaratan hadduu jalxad dhigo calaa darafi sadxin sadxi iyo kor sare darafdii buu dhigay fa ramaaha riixu dabayshii ayaa tuurtay famaata biha insaanun baa ku dhintay lam yadman ma magdhabayo waxau sheekhu leeyahay qof hadduu dhisto gidaar buu dhiso fii milkii buu ka dhiso si fiican ayuu toosiye famaala ilaa dariiq gidaarkii ayaa waxa ku dhacayba intuu dildillaacay ayuu dariiqii ku foorarsaday dabeedna falam yanqudhu ma burburinid sidii isagoo u fooraraa ayuunbaa maalintii xataa waqa calaa insaanin mid meeshiiska lugaynaya ayuu ku habsaday faqatala waa dilay lam yadman ma magdhabayo kaamara igdaarkale calaa daahiri madaami haddaan qabanno li'annahu shaygani dee milkigiisa ayuu ku jiray oo milkigiisa ayuu dhigay dhicitaankana dee intuu sameeyey kadib weeye damaan markaa kuma tacalluqayo isagoo markaa iska dumo oo kale ayuumay la mid tahay qiil baa wuxuu leeyahay yadman wuu magdhabayaa leannahu wuxuu leeyahay markuu iishay ayay laasim ku noqotay waxa inuu burburiyo dadka ka bambaaniyo mar hadduu sidii ku eegtay mutacadi buu noqonayaayoo wixii markaa ku dhintay waa lagu yeelanayaa sidii isagoo marka horeba isagoo xagga ugu qalooco ku dhisay oo kale xagga wadda isagoo qalooco ku dhisay oo kale haddii uwa in wadaca jaratan jalxad buu dhigay calaa darabi sadxin sadxi yacnii korkii masalan gurigiisa korkiisa yacnii darabdii u sokaysay buu jalxad saaray ama weel biyaho masele xilliqababayda haydin diiro midhexda haydin diirasa buuli dabaylunbaa dabeetana soo dhabatayoo jirikaankii oo biyaha bay dabeetana soo tuurtay mid halkaa iska lugaynayuu dabeeta madaxa ka qabsaday fa maata bihaa insaanun qof baa ku dhintay lam yadman ma magdhabayo ninkani tacaddi kuma samaynin halkan oo milkigiisii u dhigay dhiciddan ay dhacdayna bikayri ficlihi ayay ahayd oo isagu ficil kuma lahayn soo dhiciddaa wa in banaaxa idan gidaar hadduu fii miligi ka dhiso famaala ila dariiqii uu isho oo falam yanqudu aanu burburin xataa waqaa calaa insaanin ilaa uu ku dhaco faqatala u dilay lam yadman calaa daahirimadhabi ma magdhabayo waqiil wax la yadmanu wain wadaca jaratan calaa atrafi sadxin hadduu dhigo faramaha riixu dabayshu ay tuurto famaata biha insaanun uu ku dhinto lam yadman wain akhraja rawshanan hadduu berando u saaro ila ariiqi wadada oo fa waqaca dabeedna calaa insaanin uu ku dhaco famaata u dhintay wajaba nisudiya diyada barhkeeda ayaa waajibaysaa ee wain taqasafa haddii uu ka soo jabo min khashabati alkhaariji khasabadii iyo khashabadii looxi baxsanaa shay-un oo fahalaka bihi insaanun qofuu ku halaagsamo damiina jamiica diya diyada dhammaanteed waa magdhabayaa wayn nasaba miisaaban ama mi'saaban haddii uu minjaroor markaa taago oo fooqa calaa insaan uu ku dhaco faatlaba u dilo fa huwa ka rawshanay buu la mid yahay waqiilo waxa le laa yadmanu ma magdhabayana waa layidhi waxau sheekhu leeyahay qofku haddii uu rawshan iyo barandee hadduu waddada u saaro waana meelihii dee ay u bannaanaydoo waa sarraysiiyo waa adkeeya oo dadkan meesha marayana waxba u geysan maayo dhammaantii waa soo dhacay oo intii hore iyo intii gidaarka ku jirtayba intay soo fuqday bay qof dusha ka dhacdo qofkii baa dhintay wajaba nisfu diya diyada barhkeeda ayaa ku waajibayaa waa masale minhaajkiina markaasuu caddaynayey diyo barhkeed baa ku waajibaysa maxay noqonaysaa waxay leeyihiin qofkani wuxuu ku halaagsamay laba arrimood intan soo baxsan ee gidaarka ka soo baxsan ee waddada u soo baxsan oo wixii ka yimaadaa ayada la magdhabayo le'annahu ficilkiisu axmed ayaa caaqibadeedu ay badbaado qaybta labaadna waa inta milkigiisa ku jirta intaasi madmuun ma aha markaa looxii intii gidaarkiisa ku jirtay intii dabadda u baxsanay damar hadday soo wada fuqday oy dishay ninkani wuxuu ku dhintay wax madmuuna iyo wax khayru madmuunahoo magtiisa barhkeed ayuu yeelanayaa hadduuse wain taqasafa min khashabati alkhaariji shay-un hadduu intii looxii baxsanaa intii baxsaday looxiisii hadday wax ka soo jabaan intii baxsanayde masalan ay jigada iyo waxaa saarnaayeen baa markaa jabtay intii gidaarku halkeedii bay ku adhantahay intii baxsanayd baa markaa dhammaanteed waad jabtay ama qayd ka midaad jabtay falaka bi insaanun qof ayaa ku halaagsamay damiira jamiica diya diyada oo dhan wuu magdhabayaa waana masaa'ilkii aynu sayn manhaajigba ku arkaynay waa masalooyinka fuqahadu ay qaabka googaalaha ay ka dhigaanoo waxay yidhaahdaan waxaa noo sugnaatay ama waxaa sheegtaa loox haddii dhammaanteed qofka ay ku wada dhacdu dhinto diyada barhkeedu waajibayo haddii qayb ka midii ay ku dhacdana diyada oo dhammi ay wada waajibayso markaa dee waa looxaa barandaha ee badhna gidaarka ku jira badhna ka soo baxsan yahay hadday labadaa qaybood oo wada socdaa ku wada dhacaan nisfu diya buu yeelanayaa haddayse intan kala badhkan dibadda u baxsanuuni ku dhaco iyada diyadii oo dhan buu yeelanaya waa wada madmuum waxaa kaloo sheekhu uhi wa in nasaba miisaaban ama miisaaban waxa uu taagay minjaroor miisaabku waa minjaroorka inay biyuu raacaan ayaa la yidhaahdaa misaab ama miisaab waa minjaroorka markaasaa dabeedna qof buu ku dhacay minjaroorkii waa dilay fa huwa ka rawshani buu la mid yahay rawshankii iyo barandihun buu la mid yahay le'annahu isaga iyo rawshankuba waa wax dee ay banatay in dabeed loo saaro si uu markaa qofku milkigiisa ugu intifaacsado oo markaa ka rawshani buu la mid yahayna dee hadduu dhammaantii ku wada dhacayna waa nisudiya hadday intii baxsanayduna waa kuludiya waqiila laa yudmanu ma magdhabayo oo dee daruuro ayaa tangarayso biyuu hadday dee guriga dushiisa ku ururaan oo jiday ku baxaan la waayo dee guriga ayay ku soo noqonayaan guriga ayay markaa duminayaan markaa shay daruuri oo laga maarmaana weeye wa in akhraja rawshanan ilaa dariiqi hadduu saaro fawqa calaa insaanin uu ku dhaco famaata u dhinta damiiran isfadiya wa in taqasafa haddii uu ka soo jabo min khashabati alkhaariji intii baxsanayd looxeedii baa shay un wax ka soo jabeen fahalaka bihi insaanun ayaa ku halagsay damiira jamiicadiya wa in nasaba mi'saaban bilhamza fi طariiqi hadduu waddadii ka taago fawqa calaa insaani wafaatlafa u dilo fa huwa ka rawshani weeye waqiila waxaa le laa yadmanu ma magdhabayo wain kaana macahu daabatun haddii qofka daaba ay la jirto faatlafad insaanan biyadiha aw rijlihaa ayay markaa ku dishay aw bifamihaa wajaba calayhi damaanu damaan ayaa ku waajibaya ee wain lam yakun macaha haddaanu la jirin bal waadee fain kaana binahaari maalin hadday tahay lam yadman ma magdhabaya maa tudlifuhu wain kaana bileyli hadduu habeen yahayna damina maa tudlifuhu waxa ay markaa dilayso wixii ay disho waa magdhabayaa wa in falatat haddii ay hadday fakata bileyli habeenkii oo waadrabad ay wax disho bal waadiga fain kaana bitafriiqin minhu haddii gabadhul fii xifdihaa uu xaggiisa ka yimi damina wain lam yakun bitafriiqin minhuna lam yadman ma magdhabayo waxau sheekhu leeyahay halkan damaanu dawaabkii ayuu markaa halkan isagu inoo geliyey oo siday qolyihii kale markaa kitaabu siya raacin jireen halkaa hortiisa ay dhigi jireen isagu ma dhigine wuxuu inoo raaciyey markaa xeelii diyadu ay ku waajibaysay waxau dhahay hadduu qofku daabo uu la jiro waa neef geela waa neef lo-a waa dameer waa faras waa wixii la mid ah daabadii uu la jiray markaasaa waxay dishay qof waxay ka dishay lugta iyo jeeniga waxay ku dishay lugta iyo haraati ama joysi wajabad calayhi damaanu damaan baa lagu yeelanaya caaqiladiisa ayaa xambaaraysaa le'annahu isaga ayaa gacanta ku haya jinaayadeed iyo waxyeelladeedu isagoo waxyeello u geysay ayay la mid tahay hadday xagga dambe iyo afga iyo ku dishana oo bifamiha ayana waa la mid kan markaa la jira ama mid fuushan ha ahaado ama mid hogaaminaya xagga dambe ka wada haado ama mid hogaaminaya ha aado ama kii lahaada ama mid kiraysahaada ama mid ammaano loogu dhibay haado ama mid la wadeeca dhigay ha aado ama mid dhacay ha aado midku doonaba ha aado hadduu midna dabada ka wada midna hogaaminayo iskaa wax ku dishana waa loo kala badhayaa un haddii midkood wax fuu- fuushan yahay kana saa'iq yahay ama qaa'id yahay ka markaa saa'iqa ama qaa'idka unbaa dammaankii uu markaa ku gaar noqonayaa haddaba haddii aanu la jirin buu yidhi cidi lama jirto waa neefgii oo keligii ah waxaa laga gama maalinba mise waa habeen hadday maalin tahay wixii ay disho ma magdhabayo hadday habeen tahayna wixii ay disho wuu magdhabayaa ee zaraciyo kayrkiiba xadiid imaam shaafici warinaya bayhaqina sunankubraah ee ku warinayo ayaa waxaa naaqa u leeyahy albara bnu caazib ayaa waxay gashay beer ayay maalin gashay markaasay waxaa ka fasahaysay rasuulku wuxuu xukumay in qolyaha xooluhu ay maalintii ilaashadaan oo maalintii dadku ay hanti yacni dee zaracyadoodii waxooda leedahay xooli baa la soo daynayaa mawaashida iyo mayeedhaankana dee dadkan habeenkii ilaashadaanoo waxay habeenkii fasaadiso fa huwa damaanu madmuunun calaa ahliha in lagu damaanayo riwaayo kaloo saxiixa abu daawuud leeya bare bni casmi laga warinaya annahu kaanat lii naaqa buu yidhi hal baan lahaa meelaha markaa iska socotaa ayaan lahaa dabeetana waxay gashay zarac bay gashay beer bay gashay waa fasaadisoo rasuulka ayaa arrintii ogaaday wuxuu kubay ana xifda alxawaa'id binahaari calaa ahliha inay dadku beerahoodii iyo dhulkooda ilaashadaani inay saarantahay wa ana calaa ahli maashiyati ma asabat maashiyatu bileyl qolyahan xoolaana habeenkii waxay xoolahoodu geysaan ayaa lagu yeelanayaa ilaa beeri iyo maalintii cida dhowri mayso waa laga soo hoyanayaa hadday haddaba fakato habeenkii oo ay wax disho waa la eegayaaye haddii kan xoolaa lahaa tafriid xagga ilaalinteeda uu ku sameeyey masalan albaabkeedii oo furan buu iska daayey maba oodino markaa dee dhacantii iyo odrogadii iyo midnaba ma saarin ama maba dabrinba haddii la dabri jiray damina waa magdhabayaa isagoo kusii daayey bay ka dhiganta haddii tafriid iyo gawadfad xaggiisa ka yimi aanu jirin albaabkii oo wuxuula tuug baa ka furay gidaarkii baa dumay neefkii markaa dabarkiiyo wixiibuu goostay saasuu ku dhacay lam yadman ma magdhabaya markaasoo dee tafriid ma samaynin waanata alcajmaagu jarxuhaa jubaar neefka ama yeedhaankay wuxuu waxyeello geysto waa jubaar oo macnaa waa hadur halkaas ayaa lagu xambaaray asnawi ayaa isagu masalooyinkan waxoogay markaa ka qabtay imaamu nawowi isagoo hadaan kama qabano wuxuu leeyay wujuubu damaani biitilaafi lbahiimati nahaaran damaan waa waajibayaa bahiimadu wixii ay meydanaanku dilay idaa kaana qad rabataha fi ariiq hadduu waddo ku xidhay waddadii dadkii marayay ku waxyeelayso waa lagu yeelanayaa warsalaha fi lbaladi ama uu dee magaalo kusii dhex daayay aw ilmaza aw fi lmasaarici almaxfuufati bisarci alkhayr ama zaracyo dee seebka isku haya hadduu ku sii daayo awilmujaawirati low bixaysu uctiida raci yacni masaaric buu ku sii daayay markaa zaracyo kale mar ay ku xeeran yihiin ama ay la jaar yihiinoo dee meel markaas in la raaco oo xoolaha la ilaaliyo ay ahayd ama caadadii waxay ku dareentay in la sii daayo xoolaha habeenkii maalintiina la hayo marka habeenkii dee ma waajibayo wixii ay waxyeello ay geysataa maalintii bay waajibaysaa ama hadduu xadala saaxiibu sarci hadduu kii sarca lahaa meesha joogo inuu ka eriyana uu karo oo aanu ka eryin ama saracan iyo busaankani ay markii hore dayr lahaayeen iyo albaabo ninkii lahaa markaa uu iskaga tegay isagoo furan marka waxaa loo tirinaya masalooyinkaasoo dhan kan saracani markaa inuu isagu gabaadfal sameeyey oo wixiisii markaa isagu uu dayacay ayaa loo tirinaya wain kaana macahu daabatun hadday jirto fa atlafat insaanan biyadiha gacanteeda uli jiray ama lugteeda aw bifamiha ay ku disho waja'a calayhi damaanu baa waajibaya fain lam yakun macaha haddaanu la jirin bal waadiyaya fain kaana binahaari maalin hadday tahe lam yadman maa tudlifu waxay disho ma mag dhabaye wain kaana bileylina damina maa tudlifuhu wain infalatad hadday fakata bileyli oo waatlafad ay wax disho bal waa adeegaya fain kaana bitafriidi minhum fii xifdihaa damina waa mag dhabaya wain lam yakun bitafriidi minhum lam yadman wain kaana lahu hadday qofka u sugnaaday kalbun caquurun baa u sugnaaday falam yaxfadhu ma ilaashanin faqatala insaanan buu dilay daminahu waa mag dhabayaa wain qacada hadduu fadhiiso fii ariiqin dayiqin waddo cidhiidhi oo wacaahara bihi insaanun baa ku turuturooday famaataa labadiiba waa dhinteen wajaba calaa kulli waaxidin minhumaa diyatu laakhari ka kale diyadiisii ayaa ku waajibaysa waxau sheekhu leeyahay qofka hadduu leeyahay ay caquurahoo wax cuna ay dad cuna buu leeyahay oo u xafidan waayu ilaashan waayu qof dila habeen iyo maalmidkii doontaba ahaatee damina waa mag dhabayaa ay uun maahae wax alliyaalya xayawaan kasta oo dhibaato lagu yaqaano hadday bisad aad leedaho bisadaasi shimilaadada ka soo hoysatay haddii awr dadcuna aad leedahay haddii dameer dadcuna aad leedahay oo lagu ogyahay waxan waa inaad ilaashatay haddaad ilaasho weydu waxyeello geyso adaa lagugu yeelanayaa haddii uu fadhiisto fii ariiqin dayiqin buu idhi waddo cidhiidhiya ayuu fadhiistay dabeetana waxa ku turunturooday qof famaata qofkii waa dhintay wajaba calaa kulli waaxidin minhumaa diyatu laakhari mid walba diyadiisii ka kaley ku waajibaysaa laysula tuuri maayee dee mid walba warasa ayaa la sii soalid isu tuurmay ta reerintadila anna intaasaan idinka dilay isu tuura isu tuurkaasi dadkii agoontii labadii agoonooda labada dhinac ku qadaysaa kana caaqiladiisiiyo tolkii baa lagu leeyay kana tolkii baa lagu leeyay mid walba waa in loo keenaa oo kan isagu ku turunturooday dee isagaa ficilkiisii ku dilay nin halkan iska yuurura sidaasay markaa caqladiisa ku damaanaysaa amaa kan isagu meesha fadhiyaa la jiiday dee fadhiisiga waddadan uu fadhiistay ayuu tacaddi ku sameeyey markaa dee waa markaa wuu damaanayaa ciddii markaa ku halaagsantay wuu damaanayaa haddii laakiin dariiquu waasic yahay kan ku turunturooday ka lagu turunturooday ayaa diyadii sugmaysaa kan ku turunturoodeena wuxuu noqonayaa hadur hadduu markaa taagan yahay ama fadhiyo insaan ku turunturoodana iyaduna waa saas si leeg masalada minhaajkaa dhigiyo minhaajkaa weliba yacni halkan cibaaradiisu ay aada uga macaanid laa caaiwadabaan waaqifin laa caairin bihima cibaarooyin yaroo aada u cajiiba ayuu manhaajku halkaa ku lahaa wain kaana lahu hadduu u sugnaaday qofkii wain kaana lahu kalbun caquur hadduu ay dadcuni u sugnaaday walam yaxfadu mana ilaashanu faqatala insaanan buu dilay daminahu waa mag dhabayaa ee wain qacada hadduu fadhiisto fii ariiqin dayiqin oo facahara bihi insaanun qofuu ku turunturoodo oo wamaata labadooda ay dhintaan wajaba calaa kulli waaxidin minha diyatu laakhari ayaa ku waajibayso caaqidadiisa ayaa xambaaraysa kan caasirkii dee kiana uu dilo ficilkiisu ku dilay kanna isaga ayaa markaana tacaddi u fadhiistayoo dee ciddii wax ku noqotay waa lagu yeelanayaa wain istadamaa hadday isduqeeyaan oo ishirdiyaan wajaba calaa kulli waaxidin minhumaa waxaa ku waajibaya nisfu diyati alaakhari ka kale diyadiisa kala barhkeeda ayaa ku waajibi halkana wuxuu leeyahay sheekhu hadday laba qof isduqeeyaan oo ay dhintaan dee laba ordayaa isjiray laba kubad ciyaarayaa dafis yidhi laba sooda kala wardayay baa markaa ishirdiyey waa dhinteen mid walba waxaa ku waajibayaa ka kale diyadiisa niskeed caqladiiya tolkaana bixinaya lanno mid kasta wuxuu ku halaagsamaalaya bificli nafsi wa ficli saaxibihi ficilkii uu isagu leeyahay orgiisa iyo ficilkan kale dee wixii ficilkiisa qaabilsan markaa meesha waa laga saarayaa cali bn abi aalib ayaa markaas laga wariyey inuu yidhi hadday laba farda wataa isjiidhaan oy dhintaan caaqidada mid kasta nisfu diyati saaxibi ayaa lagu yeelanayaa ijmaac saxaabo ayaa markaa meeshaa ka xasilay waxaa kaloo sheekhu uhi wain istadamat hadday ishirdiyaan ama wain istadama imra'ataani laba dumar oo xaamilaani uur leh famaatataa waa dhinteen wa maata jiniinahumaa labadoodii urjiifna waa dhinteen wajaba calaa kulli waaxidati minhumaa waxaa ku waajibaya nisfu diyati luqraa takala diyada kala barhkeed wa nisfu diyati jiniiniha baa ku waajiba wa nisfu diyati jiniini luqraa ta kale urjifgeeda diyadiisa kalabahki kala barhkii ayaa ku waajibaysaa wa in arkaba sabiyeyni hadduu fuushiyo man mid laa wilaayata lahu calayhima wax wilaaye ah wain arkaba sabiyeyni hadduu fuushiyo man mid laa wilaayata lahu calayhima wax wilaaye mas-uuliyadaan ku lahayn fastadamaa way sirdeen wamaata waa dhinteen wajaba calaa kulli cala aladii arkabahumaa kii fuushiiyey waxaa lagu yeerayaa damaanu maa janaahu wixii uu geysay magdhowiisa kullu waaxid minhumaa mid kastoo labadooda ka midi calaa nafsi uu geystay wa calaa saaxibihi wuxuu geystayba waxau sheekhu leeyahay laba islaamood oo uur leh ayaa halkan isku boodayoo way sirdiyeen labadiiba markaa waa ka agugto waa dhinteen labadii uurjiif ee caloosha ay ku seenna waa dhinteen mid walba waxaa lagu yeelanayaa ta kale diyadeeda niskeed ilaa mid waliba waxay ku halaagsantay ficil ayaduna iyo ficilay ta kale leedahay kalabadh waa dhacayaa magteedii ka mida kalabadhna tii kale ay ku yeelanaysaa mid walba hortuu shan iyo labaatan halaadayou sugmayaa wa nisu diyati jiniinihaa jiniinkeedan iyo urjiifgiian diyadiisa kala barhkeedna dee quradiisii hadduu hadduu markaa nolol ku soo dhashay uu dhintayna dee waa diyadii haddii kale waa quradii kala badh ilaa ficila iyadu leedayo ficilta kale leedu ku dhinteen wanisu diyati jiniin lukhraa ta kale jiniinkeeda diyadiisa kala barhkeed markaa labadii jiniin waa la magdhabayaa iyadu markay keediina kala badh bixiso kii kalena kalabadh ka bixiso ta kale waxay bixinaysaa keeda kalabadhkii n kal kalabadhkii ilaa cid kalea markaa dhashayoo carruurtani waa cid kale ah caqilada ayaana xambaaraysaa leannu halaagga ficilkooda ayaa loo tiirinayaa wuxuu sheekhu uhi laba sabi ayaa waxaa fuushiiyey laba daabadood ayuu fuushiiyey wain arkaba sabiyayni daabatayni ayay fuushiiyeen man laa wilaayata lahu calayhimaa cidaan wilaaye iyo mas-uuliyad iyo xil ku lahayn ayaa saartay nin unbaa halkan yacnii midna yidhi waar baaskaladda ful midna baaskaladda fula waa soo celina qab waa isgaleen fastadamaa waa istuqeeno wamaata waa dhinteen wajaba cala aladii arkabahumaa kan fuushiiyey waxaa lagu yeelanayaa damaanu maa janaahu kullu waaxid minhu calaa nafsihi wa calaa saaxiibihi waxaa lagu yeelanayaa inuu damaanad qaado mid waliba wuxuu u geysay dee nafdiisa iyo saaxiibkiiba kana magtiisi oo dhammaystiran kana magtiisi oo dhammaystiran ayuu markaa damaanayaa oo nafdiisiina dee kalabadhus kii kale kalabadh buu geystay waxba markaa hadur ka noqon maayaan caqilada ayaana markaa xambaaraysaa leanno fuushiintaasuu tacadi ku sameeye fa damina jinaayatahuma labada daaba hadday dhintaanna oo cid kale ay leedahayna iyaguba ay leeyihiinbana qiimahoodiina maalkiisaa laga bixinayaa waa masaa'ilka marka gaadhiga laga hadlayo culimmada ay u soo qaataan qofkan gaadhi in waxyeellada gaadhiga lagu yeelanayo ciddii waday ama ha lahaado ama ha kiraysto ama ha ammaanaysto hal mar uunbay ka weecataa mas-uuliyaddaasioo oo ninka maaliga ay wuxuu yimaadaa nin kale ama cid kaloo ajabaya marka uu midaan qaangaad ahayn ama midaan caqli lahayn u dhiibo hadduu nin waana yidhaha war hoo gaadhigan inoo kaxee oo uu dabeetana halkan qolo iskaga qayilaysa ku madmaco ama uu sabigii yaraayo dabeetana halkan uu la galo kaa fuushiya ama furaa u dhiibay ayuun baa lagu yeelanayaa laakiin nin qaangaada oo halkaan barayo oo ama gaadhiga dee mushaqaadkii qaadanaya ama sidiisa u ammaanaysay waxaa lagu wadayaranaya ninkii gaadhiga lahay isagaa lagu wadayaranaya wax diintu ay ku sugan maaha shaqo waxay diintu ku leedahay maaha hadduu baasooda kaa qaatay hadduu bur kaa qaato oo dabeetana uu nin madaxa ku soo kala jeexo war kii burhka lahaana u yeedhaysa kala barh baynu saaraynaaye ama kii baaskooladda lahaana u yeedhaysa kala barh baynu saar baaskooladiisa wax lagu dile war haddaanu sabiya mid waalanhayn bay lamid noqonaysaa wain istadamad imra'ataani xaamilaani haddii ay istuqeeyaan ee horta masale aynu soo dhaafnay oo masaladii qofka dariiqa cidhiidrigaa fadhiisay ayaa imaamu nawowi imika sheekhu aslan wuxuu inoo sheegay in labadaba la magdhabayo wuxuu imaamu nawowi tasiixa ku leeyay waa anahu idaa qacada fii ariiqin dayiqin facahara bihi insaanu wamaata kaana alqaacidu hadran kan dariiqa yara cidhiidrigaa fadhiisay hadur buu noqonaya marka masaladaas imaamu nawowi u sidaa yidhi wain istadamad imra'ataani xaamilaani haddii ay istuqeeyaan fa maatata ay dhintaan wamaata jirinahuma uu dhinto wajaba calaa kulli waaxidin minhuma diyat lukhraa baa ku waajibaysa wa nisu diyati jiniini harigu ku waajibaya wa nisu diyati jiniini lukhraa wa nisu diyati jiniini lukhraa harigu ku waajibaya wa in arkaba sabiyeyni daabatayni hadduu fuushiya man mid baa fuushiyay laa wilaayata lahum calayh marka wax wilaayo ah iyo wax mas-uuliyada ku lahayn oo wanfasadama ay istuqeeyaanoo wamaato ay dhintaan wa haddaanay istuqayna mid walba gaarkiisa u dhintana waa la mid oo wamaato ay dhintaan wajaba cala aladii arkabahumaa kan fuushiyey waxaa lagu yeelanayaa damaanu maakii mayulisa janaahu kullu waaxid minhum calaa nafsihi u geysay calaa saaxiibihi laakiin hadduu dee cid wilaaye u leh weligoodii hadduu fuushiyo ama ajnebi hadduu fuushiyo idinka isagoo weliga ka idan haysaa dee ayagoo nafaahantooda u fuulay oo kale ayuunbay ka dhigan tahay leannu mutacadi ayaanu ku ahayn markuu markaa dee fardafuulidda iyo daawinka fuulidda waxa uu barayo wain istadama safiinataani hadday laba doonyood istuqayaanu fahalakataa iyo wamaa fiihima bal waadeeye fa in kaanu daalika bitafriidin min alqayimayni labadan dee waday ee arrimahooda ku qumayey bullaaxayn bay kutubta kalena ka cabirayse fain kaana dalika bitafriidi min alqayimayni fahumaa ka rajulayni bay la mid yihiin idaa tasaadamaa markay istuqeeyaan ee wain kaana bikayri tafriidin fa fiihi qowlaani axaduma anahumaa ka rajulayni labadii nin bay la mid yihiin wahaani laa damaana calaa waaxidi minhumaa midkoodna damaan laguma leh waqiila waxaa la yidhi alqowlaani idaa lam yakun minhuma ficlun weeye amaa idaa fa amaa idaa sayaraa asubuna markay socodsiiyaan uma istadamad ay markaas isuqeeyaan wajaba damaanu waa waajiba qowlan waaxidan waqiila waxaa la alqowlaani fi ljamiici aqwaasha oo dhammi labadan qowl waa masalooyinka oo dhan waxau sheekhu leeyahay laba waxa istuqeeyey doonyood dee baryaha doonyuunbaa jire laba gaadhina waa la mid hadda gawaadhida ugu badan waxa isuqaynaya diyaaradu ayaga isuqeeyey waa yar yihiin fahalakataa waa halaagsameen markaa wamaa fiihimaa wixii ku jirayna waa halaagsameen iyo dadii kayrkoodaha wuxuu leeyahay haddii arrintani ay ka timi tafriid iyo gabadfal qayimeynka nimankan wadaa gabadfalay markaa ka yimaadeen weeyaano ayaga ayaa dee ama dabayl daran bay ku socodsiiyeen ama aallooyinkeediba aanay dhammaystirin ama waanay xidhin markaa xilligii dabayshu soo dhacday fahumaa xagga damaanka labadaa qayin ka rajulayni bay la mid yihiin idaa tasaadamaa laba nin oo qasad isu hirdiyey oo wax fuushanaa oo dabeetana intoo waxay fuushanaana ay dhinteen ayay la mid yihiin mid walba maalkiisa waxaa lagu yeelanayaa doontaga kale kala barhkeed hadday labada doonyood ayagu leeyihiin haddii kale yacni mid walba waxaa lagu yeelanayaa damaanka nisu kulli min asafiinatayn tan niskeed iyo ta kale niskeed ha kalena tiisa niskeed iyo ta kale niskeed ayaa lagu yeelanayaa hadday ajiiran yihiin ama muslimiin mudacan yihiin waxa la yaaliyo wixii alaab saarnaana iyaga ayaa lagu yeelanayaa hadday bikayri tafriidin tahay dabayl unbaa mid walba ka qaalib noqoto isku badbacday laba qowl baa ku suganoo mid wuxuu leeyahy anhumaa ka rajulayni labadiin ee wax fushanaay isuqeeyo kale ayay la mid yihiinoo waa magdhabayaan leannu markii labadii faras kuwii saarnaa ee isuqeeyey ay damaankii waajibisay dee labada qayibna markaa inay isagoo markaa kaba caajisayay markaas ayagoo kaba caajisay fara labada faras inay markaa dabdiyaan dee labadan qayibna waa ku waajibayaa haddii se aaniguna wuxuu leeyahay laa damaana calaa waaxidi minhumaa midkoodna damaan laguma leh li'anno shaygu hadduu tacadiya tafriid ka baxa ammaanana yahay xawaadida ku timaadda waxba markaas laguma magdhabo qiil baa wuxuu leeyahay maya alqowlaani waxa weeye idaa lam yakun minhumaa ficlun marka aan bilo waxnan wax ficliba ka imanin ee ay taagnaayeen labada doonyoodee markaa ay socodsiiso dabayshu weeye hadday ise socodsiiyaan ayagu oo ay markaasaa isku duqeeyaan wajaba damaanu qowlan waaxidan qowl qudhaa ku jiro markaa iyada khilaaf kuma jira waa magdhabayaanoo dee bilowga socodka iyagaa laga helay bilowga shaya kasta ayaanu markaa dee ficilkiisuna la xidhiidhaa qiilkuna wuxuu leeyahay alqowlaani fi ljamiic maya labada qowl waa haddii markaas ayanay ficil ku lahayn iyo haddii ay ficil ku leeyihiinba labada qowl waa ku jiraan halkaas imaam nawowi wuxuu leeyahay wa ana safiinatayn ida stadamata laba doonyood hadday isuqeeyaan bikayri tafriidin falaa damaana sawaun kaana min alqayimayni ficlun am la ama ficila ka yimaada ama yuu ka imanine waxa lagu leeyahay ma jiro wain istadama safiinataani hadday suqeeyaan fahalakataa iyagumaa fiihimaa wixii ku jiray bulwaadayge fain kaana dalika bitafriidin min alqayimayni fahumaa ka rajulayni bay la mid yihiin idaa tasaadama markay suqeeyaan labada nin wain kaana biayri markay sirdiyaan wain kaana bikayri tafriidin fa fii qowlaani baa ku sugan axaduhuma anahumaa ka rajulayni labadii nin bay la mid noqon wathaaniya annahu laa damaana calaa waaxidin minhumaa laguma leh waqiila waxa alqowlaani waxa weeye idaa lam yakun minhumaa ficlun markaan wax ficili ka imanay ama fa ama idaa sayara sayara sayara markay socodsiiyaan asafiinata sayara bisayara wey uma stadamata ay suqeeyaan wajaba damaanu baa waajibay qowlan waaxidan waqiila waxa alqowlaani fi ljamiici wain ramaa casharatu anfusin toban nafood baa waxay galeen xajaran dhagaxbay bilmanjaniiqi ama munjaniiq ayaa boodhayaa laakiin waxay u badan yihiin manjaniiq in la yidhaahdo oo way fadxiyaan markaa fa rajaca alxajaru calayhim baa ku soo noqdoo faqatala axadahum buu dilay saqada min diyati alcushur baa ka dhacaya wa wajaba tiscatu acshaarihana cala albaaqi ayay ku waajibaysaa manjaniiqu waa laaninta xoog lahoo la soo qabto oo rasa loo sameeyo ayaa dabeetana dad tobanni intay soo qabtaan baa dee dhagxaanta lagu gurayo saa la sii daynay dabeetana dee halkaasay madaafiicda goobtii hoobiyaashay haydoo cadowgiio meelaha bacadlaha oo kale ayay dusha kaga daadanayeen markaa marmar baa dee dhagax ka soo muruxsanayee markii bahashii la ganay ee la sii daynay xaantiubaa dhagaxunbaa koru booday waa ku soo noqdayoo mid buu ku habsaday mid buu dabeetana dilay kaamagtiisii sagaashan unbaa u sugmaya tobanna waa ka dhacayaa marka toban loo qaybiyo cushur baa dhacaya tiscatu acshaar na waa u sugmanaya waddadan kaluu ku yeelanayaa caaqiladooda ayaana qaadaysaa leanna waxay leeyihiin halaagan iyo dhimashadan uu ninkani dhintay ficilu isagu leeyahay ee ficilay sagaalkani leeyihiin buu ku dhintay markaa ficilkiisa wixii qaabilsan meesha waa ka baxayaa sagaalkan ficilkoodii oo markaa sagaashan halaada ayuunbaa loo soo qaadayaa wain ramaa cashratu anfusin hadday xajaran bilmanjaniiqi kugana farajca alxajaru calayhim uu ku soornado faqatala axaduhum saqada min diyati lcushri wawajaba tiscatu acshari cala albaaqil hadday laba dhintaan hadday saddex dhintaanna waa la midaya wain waqaca rajulun fii birin hadduu ceel ku dhaco fajadaba aaniyan mid labaad buu soo jiitay wahaaniyana haalian buu soo jiitay wahaalida raabican buu soo jiitay wamaatuu waa dhinteen wajaba lilawali ulusu diyatiba cala haani gu waajibi wauluuna cala haalii buu gu waajibi wayuhadaru uluuna waa la hadur yeeli wayejibu lihaani waxaa waajibaya ulusu diyatiba cala lawali gu waajibaya wauluuna cala haalii buu gu waajibi wayuhadaru ama wayuhdaru uluuna waa la hadur yeeli wayejibu waxa u waajibaya liaalii nisu diyati cala haani wayuhdaru nisu nisna waa la hadru yeeli waqiila waxaa yasqudu uluudiya ayaa dhici wayejibu damaa wayejibu uluaani waa waajibayaan wayejibu liraabici adiyatu cala haalii ku waajibaya waqiila waxaa yejibu cala alaaati ayay ku waajibaysaa alaaan iyadoo alaa ah masaladani waa masalo minaajiya dheer yahay oo aanu minaaj ku dhigi jirin waxa u yihi sheekhu wain waqaca rajulun fii bi'rin qof baa ceel ku dhacay markuu sii dhacayey ayuu midisili cusko fajadaba aaniyan mid labaad buu markaa soo jiitayoo dee isagii waa ceelkiibuu ku abtay kii labaadna waa ku soobtay kii labaad markii la soo jiitayna waa haani isna mid kale uu sili sii cusko kiina waa soo raacay waa haalidu kii saddexaadna mid afraad buu sii qabsadayoo wixiiba way ceelkiiba iskaga daba shalwadeen wa maatuu dabeetana way dhinteen intay isku wada dul dhaceen ayay afartiiba ka booday waxay leeyihin wajaba lilawali kau horreeyey sulusudiya ayaa waajibaya diyada saddex meeloodoo meeli waxay ugu waajibaysaa cala haanii ka labaad wa ulusu saddex meeloodoo meelna cala haalidii ka saddexaadee la soo jiiday wayuhdaru ulusu saddex meeloodoo meelna waa la hadur yeelayaa ninkani waxay leeyihiin wuxuu ku dhintay saddex sababood horta midi waa ficilkiisa oo dee ninkan labaadee ku duldhacay isagaa soo jiitay kan labaad ficiluu leeyahayoo dee kan saddexaaduu isna meeshii kusoo korriyuu soo jiiday iyo ka saddexaad ficiluu leeyahayoo dee kan afraaduu isna meesha ku soo tuuray diyadii markaa waxaa loo qaybinayaa saddexdaas sababood isaga wixii khusaynaya oo uluda baa markaa meesha ka baxaya waxaa soo hadhaya markaa laba ulu baa soo hadhaya wajaba lilawali uluudiya cala haani waulu cala haani wayuhdaru ulu wayuhdaru ulu kaasi waa kii koobaad wayejibu lihaani kii labaad waxaa u waajibaya uluudiyati cala lawali ka hore wuxuu ku yeelanayaa ulu waulu cala haalii ka saddexaadna ulu buu ku yeelanayaa wayuhdaru uludu saddex meeloo meelna meesha laga saaraya leannu kana waxay leeyahay saddex sababood buu ku dhintayoo dee beladan horea soo jiidatay oo waa kaas ulusudiya ku yeeshay isagana iyo soo jiididda isagu uu soo jiiday kan saddexaad ka saddexaadna isagaa soo jiiday ka saddexaad soo jiididhow ka afraad soo jiiday dee isaga intiisaa dhacayso soo jiididha kow saddexaadu soo jiidee ayaa meesha ka baxayso labadaa sultaane kale ayaa u sugmaya waxaa ku yimi kii saddexaad isaga nisfu diya diyada kale barhkeed buu aaniga ka labaad ku yeelanayaa wayuhdaru nisfu nisna waa la hadur yeelayaayoo ninkani laba sababood buu ku dhintay soo jiididda kan labaad soo jiiday iyo soo jeedidda isagu ka afraadu soo jiiday isaga soo jeedinanka afraadu soo jiiday labadaasa diyadii loo qaybinaya meesha way ka baxaysaa wixii ficilkiisa qusaynayey soo jiidda kan labaad uu soo jiiday ayuunbuu markaa nisudiye ku yeelanayaa qiilo wuxuu leeyahay ulu baa dhacaya uluaanna waa waajibayaayo kii hore iyo kii labaad ayuu ku yeelanayaa oo saddex ficil kii hore ka labaad soo jiididiisa ka labaad soo jiididiisa uu ka saddexaad soo jiiday iyo isaga soo jiididda uu ka afraad soo jiiday marka diyadiisaasaa loo qaybinaya wixii isaga khuseeyey ayaa meesha ka baxaya kaafraadna waxaa u waajibaya buu leeyahay addiyatu cala haalii diyadii oo dhammaystirani ka saddexaad ayuu ku yeelanayaa isagu kani ficil kale ma laha isaga dee ninkanunbaa soo jiiday oo baxarkan geliyey markaa ficilkiisa ayuu ku dhintay oo kaafraadda diyadii ka saddexaad buu ku yeelanaya qiilo wuxuu leeyahay ma yejibu cala alaaati saddex baa ku alaaan saddex waxaa soo jiidida isjiididda ayaa kan afraad lafdeeda ku dhintay kan saddexaadee soo qabtay uun yaynaan saarinee saddex saddex alaaan loogu qaybiyo caaqilada ayaanay markaa ku waajibaysaa yacni wejiyo kale iyo khilaafyo kale iyo siyaalo kale ay markaa odhanayaan waa fara badan yihinoo imaamu axmed iyo basaar iyo bayhaqi iyo sucul kubraaga ahar ay warinayaan baa jira oo cali baa laga warinayaa waxaa la yidhi qolo yaman joogtay baa god bay u qodeen libaax libaaxii baa ku dhacay oo dadkii oo eegaya ayaa dabeed midi ku foorarsaday mid baa saa u eego waa ku sii dhaco mid buu soo jiitay kiina mid labaad buu soo jiitay kiina mid saddexaad afar baa meeshii wada galay bahalkii afartiiba wa isduldhigan cali markii loo keenayna wuxuu hi ka warraya rubucu diya ka labaad ulu buu leeyahay ka saddexaad nis buu leeyahy ka afraadda diyadii oo dhan ayuu leeyahay saas ayuu markaa isagu xukumay markaa qoliyaha shaaficiyada saa xukumaana waa jiraa wa in waqaca rajulun hadduu fii biirin ku dhaco oo fajadaba aaniyan mid labaad uu soo jiido wahaaniya aalian buu soo jiiday wahaaliu raabican buu soo jiiday wamaatuu waa dhinteen wajaba lilawali ulusu diyatiba cala haaniyi ugu waajibayo wahulusuna cala haalii buu ugu waajibayo wayuhdaru hulusuna waa lahadru yeli wayajibu lihaaniyi ulusu diya baa waajiba cala alawali wahulusuna cala haalii buu ugu waajibay wayuhdaru hulusuna waa lahadru yeli wayajibu lihaalii nisu diyatiba cala haaniyi ugu waajibaya wayuhdaru nisfu waa lahadru yeli waqiila waxala yasqudu hulusu diya wayajibu hulusaanina waxay ku waajibayaan cala alawali wahaaniyi wayajibu liraabicina adiyatu baa cala haalii ugu waajibaysa waqiila waxala yajibu cala alaaati buu ku waajibay alaaan iyadoo markaa diyadu ay saddex saddex tahay saddex sulus ay tahay wain tajaaraxa rajulaani laba nin hadday isdhaawacaan oo wamaato ay dhintaan wajaba calaa kulli waaxidin min adiyat alaakhari kale diyadiisa ayaa lagu yeelan ee fain iddacaa kullu waaxid minhumaa hadduu sheegto annahu jaraxa lidafci lam yuqbal hadalkiisa lama aqbalayo laba nin aya waa say soomaalidu badan dee halka bur iyo bakoorad bawda iskaga saaro kana qawdu kanka saaray kan kale qawdu kaga saaray wamaataa dabeedna xaggaasunbay u kala dhaceenoo midba dhinaca buu ku dhintay wajaba calaa kulli waaxidin minhum adiyatu alaakhar mid kasta waxaa lagu yeelanaya kii kale diyadiisa tolkii baana qaadayo dee mid waliba isagaa kii kale dilay hadday dee camdi tahayna oy camdi marka ahay weliba markay dee gef tahay ama shibulcamdi tahay markay ama gef tahay ayaan leeyahay gefta ama ama camdukhada tahay weeye haddayse camdan tahay labadooduba waa hadur oo waxay u deliishanaya idaa ida altaqa almuslimaani ama idaa taqaatala musliman fi saliman falqaatu lmaqtuul fi nnaar labaduba markaa naar ayay gelayaan hadduu haddaba sheegto mid waliba annahu jaraxa lidafc waa ninkanaan iska dhicinaye anna isagaan iska dhicinaye lam yuqbal lianna lasacada mutacadi min alaakhar wasiyaanatu mid walba dhiiggiisu in ilaa sheega kale anin ku xadgudbin wey wain tajaaraxa rajulaani labanin laba dumarina waa lamide wamata ay dhintaan wajaba calaa kulli waaxidin minhum adiyat alaakhari baa ku waajibaya ee fain iddacaa kullu waaxidin minhum hadduu sheegtay annahu jaraxa lidafci difaaci darteed inuu dhaawacay lam yuqbal lama aqbalayo kitaabu diyaati diyooyinkii ayuu u baab yahay haddaba wixii diya ku waajibaysay waynu soo aragnee diyadii lafdeedii maxay noqonaysaa diyana waa ismu lilmaali اlwaajibi biاljinaayati cala اlxuri fii nafsin aw tarafin waxaa la yidhaahdaa magacuu leeyahay xoolahan u waa ku waajibay jinaaye iyo waxyeello qof xora loo geysto ama naf loo geystay ama xubin loo geystay waxau uhi sheekhu wadiyat اlxuri اlmuslimi qofka muslimkaa ee xorta adiyadiisu ee weliba labkaa mi'atun min alibil waa boqol geela fain kaana alqatlu camdan hadduu dilku yahay badrheedh ow shiba camdin hadduu yahay wajabad waa waajibaysaa alaaan ayadoo saddex qaybooda alaaثuuna xiqa saddex qaalmooda afar jirsaday wa alaaثuuna jadaca soddon shan jirsaday wa arbacuuna khalifa iyo afartan rimay ah wain kaana khaطa'an hadduu yahay gefna wajabad waa waajibaysaa akhmaasan ayadoo shan qaybood geela laga dhigay cishruuna binta makhaad labaatan qaalmoodoo laba jirsaday wa cishruuna binta labuun labaatan qaalmoodoo saddex jirsaday wa cishruuna ibnu labuun labaatan qaalinoo saddex jirsaday wa cishruuna xiqa labaatan qaalmoodoo afar jirsaday wa cishruuna jadaca iyo labaatan qaalmoodoo shan jirsaday waxau sheekhu leeyahay ninka xorta ee muslimka adiyadiisu waa mia min alibil waa boqol geela si annasaa'i iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ay warinayaan kitaabkii abubakar binu maxamed binu camar binu xasmi uu u qoray ee ay markaa faraa'idda iyo sunayah sunadiiyo diyooyin ku yaaleen waxaa ku sugnaa ana fi nafsi mia min alibil nafda weliba waa nafda dee ninka labe waxaa tay boqol geela alimaana ijmaac markaa masaladaa ku soo naqlisay haddaba haddii uu dilku camdi yahay ama shibulcamdi hadduu yahay geelu wuxuu noqonayaa un saddex qaybood soddon qaalmood oo xiqooyina macnaha afar jirsaday iyo soddon qaalmoodoo shan jirsaday iyo afartan rimaya waxaana masaladaa u daliilay xadiidkii axmed iyo tirmidi ay warinayaan iyo ibnu maaja sanadkiisu xasaye man qutila man qatala mutacamidan dufica liwaliyi lmaqtuul kan la dilay weligiisi baa loo dhey hadday doonaan weydili hadday doonaan adiyad ay qaadan wahiya alaaثuuna xiqa wa alaaثuuna jadaca wa arbacuuna khalifa sidaasuu yidhi haddii kaloo bayhaqi markaa sida sunanka uu ku weeyey ana nabiya qadaa fi diyati اlcudmaa bialaaiina xiqa waalaaiina jadaca wa arbaciina khalifa xawaamin oo dhalaya waxaa kaloo xadiid axmed iyo abu daawud iyo ay warinayaan iyo taariqudi oo sanadkiisu xasan yahay waa iyadana ku tilmaamay caqlu shibhi اlcamdi muqalladu milu اlcamdi walaa yuqtalu saaxibuhu lala dili maayo yacni ka saaxiibkiisa ee geysa haddii khata iyo gef ay tahayna iyadu waxay noqonaysaa shan qaybood labaatanka min qaalmaha iyo labaatanka qaalinu ayay noqonaysaa jumhuuru saxaaba ayaa sidaa ku tegey in shantaa loo qaybinayo diyatu lkhata ee akhmaas ayaa ibnu cabbaas iyo sida ibnu abi shayba iyo basaariyo ay warinayaan inuu nebigu yidhi ibnu mascuud waxaa laga wariya diyat lkhada akhmaas sidaasuu markaa u sheegay qadaa fi diyati alkhata'i akhmaasan tiradaasuu markaasu sheegay sida markaa bayhaqiya ay warinayaan wa diyat lxuri lmuslim miatu min alibili weeye fain kaana alqatlu camdan aw shiba camdin hadduu yahay wajabat diyatu aalaaa iyo saddex qaybooda alaaثuuna xiqa soddon qaalmood afar jirsaday wa alaaثuuna jadaca soddon shan jirsaday wa arbacuuna khalifa afartan ribayoo fii butuuniha awlaaduha caloosha ku sita carruurtoodii awlaaddoodii wain kaana khataan hadduu yahay wajabad akhmaasan shan qaybood iyadoo ah cishruuna binta makhaad labaatan qaalmoodoo laba jirsaday wa cishruuna bintu labuun labaatan qaalmoodoo saddex jirsaday wa cishruuna ibnu labuun labaatan qaalin oo laba saddex jirsaday wa cishruuna xiqa labaatan qaalmoodoo shan jirsaday wa cishruuna jadaca iyo labaatan qaalmoodoo shan jirsaday wallahu aclam